إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro ka fuliyey gobollada shabeellada hoose jubbada hoose iyo gobolka banaadir khasaaro dhimasho ah ayaa ka soo gaaray ciidamada shisheeye weerar shalay ku qabsaday deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose odayaasha dhaqanka walaayadda islaamiga ah ee gedo ayaa si kulul uga hadlay duqayntii kenyaatigu ka geysteen deegaanka ceel cadde halkaas oo ay ku dileen hooyo iyo cunugeeda mid ka mid a saraakiishii hore ee dowladdii maxamed siyaad barre ayaa ka hadlay duruufaha dhaqaale ee soo wajahay dowladda federaalka iyo ciidamadeeda guddoomiyaha gaariso ee dhulka kenya gumaysato ayaa cabasho ka muujiyey shirkado shisheeye oo xaaluf ku haya khayraadka deegaanka kuwaas oo oggolaansho ka haysta xukuumadda nairobi waxaa maamulada somalilan iyo puntland ka soo dhex cusboonaaday khilaaf xooggan oo ku salaysan dhanka dhulka mas-uul amerikaan ah ayaa ku dhawaaqay in la tukado salaad roobdoon ah إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xali fuliyey weeraro kala duwan oo ay ku qaadeen ciidamo ku kala sugan gobollada shabeellada hoose iyo jubbada hoose iyo gobolka banaadir weerar khasaaro dhimasho u geystay ciidamada shisheeyana shalay wuxuu ka dhacay gobolka shabeellada hoose wararkaas waxaa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya wariya cabdulaahi soomaali ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxay qaadeen weerare kala duwan oo ka dhana ciidamada shisheeye kuwa maamulka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ah mid ka mid a weeraradaasi oo qarax loo adeegsaday waxa uu ka dhacay gudaha magaalada muqdisho gaar ahaana xaafadda suuqa xoolaha qaraxa waxaa lala beegsaday goob isbaar u tiili qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalka ah dhanka gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin xalay waxay weerar ku ekeeyeen qaar ka mid a ciidamada uganda iyo kuwa dowladda federaalka oo firisimo ku leh magaalada buulamareer duleedkeeda diriyahanka hubka la isweydaarsanayay ayaa halkaasi laga maqlayay sidoo kale xalay waxaa ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay weerareen qaar ka mid a ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan duleedka magaalada kismaayo gaar ahaana dhufaysyada ku yaala baarsanguuni baarsanguuni wuxuu ka mid yahay meelaha weerarada joogtada ah ay la kulmaan ciidamada ku sugan horena ciidamada jubbaland askar badan looga laayay weeraradan xalay dhacay waxa ay ku soo aadayaan xilli shalay kamiin ka dhacay gobolka shabeellaha hoose lagu dilay askari ugandheysa mid kalena lagu dhaawacay iyadoo sidoo kalena dagaalka uu ku dhaawacmay askari ka tirsan dowladda federaalka oo ka mid ah kuwa ugandheyska la shaqaynaya ciidamada ugandheyska iyo kuwa dowladda federaalka oo lugeynayay ayaa waxaa dhabaha loogu galay inta u dhexaysa deegaanada mashallaayo iyo dalbiyaanka in muddo ayaana halkaasi dagaal uu ka socday ciidamada uganda iyo kuwa dowladda federaalka ayaa waxa ay jiiteen meydka iyo dhaawacyada weeraradaani waxay qayb ka yihiin weerarada joogtada ee xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku qaadayso shisheeyaha iyo maamulada la shaqeeya ciidamadooda waxaana maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaya weerarada xarakada shabaabul mujaahidiin ay geysanayso kuwaas oo khasaarooyin lagu gaarsiinayo shisheeyaha iyo ciidamada la shaqaynaya odayaasha dhaqanka ee walaayada islaamiga ah ee gedo ayaa si kulul uga hadlay duqayntii kenyaatigu u geysteen deegaanka ceel cadde halkaas oo ay ku dileen hooyo iyo cunugeeda faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaya maxamed cali nabadoonna iyo waxgarad kala duwan ayaa kulan ay ku yeesheen degmada ceelcadde waxay ku cambaareeyeen duqayntii ay kenyaatiga ka geysteen degmadaas kulankan ayaa waxaa ka soo qaybgalay marti sharaf kala duwan kuwaasoo si adag uga hadlay duqaymaha ay kenya ka wado gobolka gedo ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay garaad maxamed garaad sheekh maxamuud garaadka beeshareer garaad isagoona u tacsiyeeyey ehelka dadkii ay kenyaatigu laayeen awalan ugu horeyn waxaan u tacsiyeynayaa dadka muslimiinta ee ku nool deegaanka ceelcadde ee dhimasho iyo dhaawac iyo argagax ee labaduba ay u geysteen diyaarado kenyaati ah muddo dheer dadka dhib fara badan ku hayay sidoodii caadada ahaydna inay dadka islaamka dhibaan oo ay dhibaateeyaan oo noloshooda ciriiri geliyaan caadaystay waan cambaaraynaynaa insha allaahuna waxaan rajaynaynaa in aysan ku nabadgeli doonin dhibka ay u geysanayaan dadka shacabka ah dulkoodii ma joogno xoolo kama haysano ilaa laba kun iyo koob iyo tobanka intay kusoo xadgudbeen degaanada soomaalida ayuu awalba dhul soomaaliyeed horey u haystay dhibkaas ugu socday waxaan haynaa liis boqolaal gaaraya oo ay laayeen ama diyaarada ku laayeen ama askartoodu ha laayeen oo shacaba oo masaakiina oo waxba galabsan oon dagaal ku jirin arrintaas cid kastoo wax ka qaban karta waxaan leenahay arrin la aqbali kara ma aha ugaas cismaan maxamuud maxamed ugaaska beesha cali maxamed ayaa fariin u diray dowladda kenya midda kale walaalayaal kufaarta mkiin iyo mar walba nagu soo duulayso inay tahay mid weligee saa usoo taagnayd oonan haraynin kufaartuna ilaa weligana saas ayay muslimiinta u beegsanaysay una taagnayd marka waxaan fartiin u dirahayaa kufaartaas kenya inaana arrintaas looga hari doonin oo ba'si uu raaci doono taas waa fartiin aan u dirahaya kenya ha ogaato arrintaas ayada inaan looga haraynin awalna horey loo mariyey haddana dib loo marin doono dalkeennana waxaan leeyahay iskaga dhammaato kenya haddii kale ayna ba'si ina ka raaci doono nabadoon macalin bashiir macalin xasan cumar nabadoonka beesha celi oo kulanka ka hadlay ayaa dadka ku booriyey inay iska difaacaan dowladda kenya oo caadaysatay beegsiga dadka rayidka ah dalkan deriska aan nahay ee sheeganaya inuu dowlad yahay ee aanan aqoonin derisnimo ee islaamnima shaqo ku lahayn derisnimo shaqo ku lahayn ee kufaarnimadoodu caddaysatay iyo kuwa luxulufada ahba ee mar walba u taagan dhibaataynta shacabka iyo maatada iyo masaakiinta iyo yatiinta iyo dadka islaamka ee walaalaha ah ee soomaaliyeed dhibaatadooda u taagan ee habeeniya maalinba duqaynhayo ee xoolihii baabi'inhayo ayagana caqligooda dadka tusahaya inay dad gaar u joodaan ee ay leeyihin waxaan la dagaalamaynaa dad maaragtay annaga na dhibaateeyey taasuna aysan sax ahayn waxa ay laynhayaan ee ay mar walba taargadgaraynhayaan waxa ay ka adag yihiinna waxa weeye ee mar walba xasuuqaan hadshiifeena soo joodeen habeen iyo maalinba waa shacabka iyo dadka masaakiinta ah iyo dunyadoodii leanna waxaa daliil u ah meelaha ay joogaan walaalaha muslimiinta iyo mujaahidiintaba kuma dhiiradaan waxaan leenahay insha allahu tacala soomaalida waxay tidhahdaa rag iddaa kuuma daayaan siinu kuu daayaa kenya aan u midowno soomaaliya ooma kala ahan gacmahooda jir bay wax ku gooyaan innagoo maxaan ku idhaha isku mid ah aan kenya iska dhicinno iyo wixii lixulufo ah ee gadaal ka taagan ee kufaarta weyna maraykan iyo wixii la mid ah maalmo ka hor ayay ahayd markii diyaaradaha dowladda kenya duqeyn ay ka geysteen degmada ceelcadda ay ku dileen haweenay islamarkaana ku dhaawaceen carruuray dhashay waxaana dhacdadaas si adag u cambaareeyey qeybaha kala duwan ee bulshada mid ka mida saraakiishii hore ee dowladdii maxamed siyaad barre ayaa ka hadlay daruufaha dhaqaale ee soo wajahay dowladda federaalka iyo ciidamadeeda sida warkan oo ku faahfaahinayo sakariye cumar nabadoon shariif shaacib oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee dowladdii ina siyaad bare darajadiisuna ahayd korneel ayaa ka hadlay duruufaha dhaqaale ee soo wajahay dowladda federaalka gaar ahaan ciidamadeeda kadib markii wasiirka maaliyadda uu bilaabay ololada warsi ah oo uu ka sameynayo baraha internetka ugu horreyn waxa uu sheegay in ciidamada dowladda federaalka aana lagu tilmaami karin askar dowladeed maadaama ay ku tiirsan yihiin shisheeyaha islamarkaana aynan haysan mabda saxan isagoo ka hadlayay sababta ay shisheeyaha dhaqaalaha uga jarteen askarta dowladda federaalka ayaa waxa uu yidhi walaalow ciidan ma jiro ciidan ma jiro ciidan soomaaliya laleeyahay maanta afka waa la iska hadli karaa ninka intuu midiyaha iska yimaado iska hadli karaa laakiin ciidan soomaaliya laleeyahay maanta annaga meesha kuma aragno maxaa yeelay ciidan intii wax walba laga soo tegay hadda gaaladii way garatay nimankan waxa weeye nin walba waxa uu samaynhayay aragtay waa kan ay leedahay marka aniga soomaaliya musuq maasuqa ugu weyn ee adduunka ka jira ayadu yaallaa bay leedahay waxaana keenaya waxa ay soo siiyaan oo ciidan ahaan usoo siiyaan ayagaa isticmaali jiray wixii ka soo haray ciidanka ku bitin jireen gaaladii markay aragtayna farahay ka qaaday hadda heer waxay gaareen marna yidhaahdaan walaalahan gaaladii marna ay yidhaahdaan gaaladii nimankii aan wada jirnay baa wax laga goostay ay yidhaahdaan bay keeneen hadda adduunka ku tuugsadaan ma garata askarta ciidamada shisheeye ee la magac baxay amisom ayaa midkiiba waxaa mushaar ahaan loo siiyaa lacag badan oo u dhexayso siddeed boqol ilaa iyo kun dollar oo gunno ay usii dheer tahay sidaas daraaddeed waxaan shariifka weydiinay waxa kuwa soomaalida ah loo dayacay walaalo waxaa ku jira horta waddankan waa waxa waaye gaalaa hilbaysatay gaalaa hilbaysatay waxaan axmaqiinta ahee aan u daba dhaqahayana waxaa mada ogaan u malaynayaa gaaladu khayraadka waddankan ku jiro waa u cabiran yahay waxaa weeye gaaladu waxaan hadda keliya lagu dhaqdhaqaaqahayaabaa waxay tahay gaal walba waxbuu rabaa gaalka kale waxma rabee asagaa wax gaar a raba ma garata waa gartay
marka gaaladan amisoomtan waxa ay siinayaan yaa oga qiimo badan waxa ay soma soomaalidu waa magacuyaal horta soomaaliya ma jirto wax soomaaliya la yidhaahdo oo ay aqoonsan tahay gaalada mama jirto waxan waa afka baarkiisa soomaaliya salaam baa looga dhiganayaa kuwane wax ilaahay abuuray oo soomaalinimo aho gaaladu ay ayasada gaaladu ujeeday ka wadataa ilaahay se kama aqbali doono oo islaamkii baa daba taagane waxa weeye waxay rabaan waddanka inay kala googoostaan intaasi kadib shariif shaacib ayaan waxaan weydiinay haddii aad ahaan lahayd taliyaha ciidamada dowladda federaalka maxaad samayn lahayd wuxuuna isagoo qoslaya ku jawaabay sida tan aniga haddaan ahaan lahaa aniga haddaan ahaan lahaa maanta waxaan dhacay markuu xaqiiqda arko ninka caqliga leh oo mataqaanaa ilaahay garaad uu siiyey waxa maanta taagan haddaan arki lahaa hal mar baan ciidanka yaan mid walba meeshiisa amar ku siin lahaa dhihilahaa nin walba wuuka adayso meesha islaamka kugu dhowla aad baan dhihi lahaa meeshaasay barwaaqo taallaa oo xaq yaallaa oo ilaahay idankii nin walba xaqiisa uu ka maalin walbo askarta taasiinta ah waxa ay sheegayaan way maqlayaan nin walba waxaan dhihi lahaa meesha aad taagan tahay afgembi islaamnimo abaan samaynaynaa nin walbow meesha aad taagan tahay meeshuu islaamka kaaga dhow yahay aad baan dhihi lahaa aniga ma garato dowladda federaalka iyo ciidamadeeda ayaa haatan waxa ay wajahayaan duruufo adag oo dhanka dhaqaalaha ah kadib markii qaar ka mid ah dowladihii shisheeye ay ka jarteen biilkii ay siin jireen dadka qaar ayaa waxay aaminsan yihiin in dowladda federaalka lagu canaananayo biilka jarashada si ay u noqoto mid shisheeyaha uga sii nugul sida ay haatan tahay madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ee farmaajo ayaa horey u sheegay in dowladda federaalka ay noqotay tan keliya ah ay soo dhoweysay dhaqanka reer galbeedka islamarkeedaana u noqotay sheegade taasi oo ay ku mutaysatay in wax la siiyo gudoomiyaha gaariso ayaa cabasho ka muujiyey shirkado shisheeye oo xaaluf ku haya kheyraadka deegaanka kuwaas oo ogolaansho ka soo qaatay xukuumadda nairobi mahad cubayd ayaa ka warramaya shirkado kala duwan oo qowlaysato ah ayaa xaaluf iyo boob ku haya kheyraadka gobolka gaarisa waxaana isa soo taraya siyaasiyiinta ka hadlaya gudoomiyaha dhulkan soomaaliyeed ee gumaysiga lagu heesto ugu magacaaban uhuru oo la yidhaahdo cali bunow qorane ayaa ku taliyey in dowladdu ay ka laabato sharciyadda ay siisay shakhsiyaadka iyo shirkadaha macdanqodatada ah ee halkaasi ka howlgala cali oo u muuqda nin aan lagala tashan arrimahan ayaa waxa uu xusay in shirkadahan ay saameyn ku yeesheen deegaanka iyo bilicdiisa isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu wasaaradda arrimaha deegaanka iyo kaymaha u qoray warqad uu ku muujiyey in shirkadahan ay sidoo kale waxyeelo gaarsiiyeen waxyaabaha ay ku tiirsan tahay nolosha bulshada ku nool gaarisa waxa uu dhanka kale walaaca ka muujiyey saameynta isbeddelka cimilada uu ku yeeshay nolol maalmeedka shacabka isaga oo ku baaqay in wax laga qabto cali bunow ayaa intaa ku daray in abaarta soo noqnoqotay ay qayb ka tahay xaalufka kheyraadka taasina ay culays weyn ku hayso xoolodhaqatada hay-ada shisheeye ayaa xiriir qaxooti oo waaweyn ka sameeyey dhadhaab oo ay waqtiyada qaar raashin raqiis ah ku siiyaan dadka soomaalida ah halka ay iyaguna guranayaan kheyraadka dalka isku soo wada duuba warka gudoomiyaha gaarisa ayay dadka qaar ku micneeyeen mid uu uga jeedo in isagana la afgarto maadaama uhuru kenyaata uu dhaqaale badan ka qaatay shirkadaha waxaa maamulada puntland iyo somalilan kasoo dhex cusboonaaday khilaaf xoogan oo ku salaysan dhanka dhulka maxamed muudey ayaa ka warramaya maamulada puntland iyo somalilan oo inta badan ku dagaalama xuduud beenaadyo uu gumaystihii hore sameeyey ayaa bilaabay in ay eedo iyo hanjabaadyo isku jeediyaan wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha puntland ninka la yidhaahdo maxamed musadaq maxamed shir jaraa-id ku qabtay magaalada garowe ayaa sheegay in ay ku guulaysatay in ay fashiliyaan in somalilan ay doorasho ka samayso gobolada sool sanaag iyo cayn sidoo kale wuxuu sheegay in ay ka hortageen ololayaal noocaas ay oo somalilan ka sameyn lahaayeen deegaano dhanka baadiyaha ah wuxuu intaa ku daray inaysan marnaba aqbali doonin in maamulka somalilan ay saameyn ku yeeshaan deegaanadaas hadalkan ayaa ku soo aadaya xili natiijooyinka doorashooyinka somalilan laga waayay xildhibaano ka soo baxaya gobolka sanaag sida ay sheegtay puntland siyaasiyiin iyo qaar ka mid ah xubnaha asxaabta ee somalilan ayaa dhankooda hadallo goodis iyo dhaleeceen isugu jira u jeediyey maamulka garowe mid kasta oo ka mid ah labadani maamul ayaa wuxuu ku doodayaa xuduud been abuur ah oo uu gumaystuhu dhex dhigay dadka walaalaha ah ee soomaaliyeed mas-uul amiirikaan ah ayaa ku baaqay in la tukado salaad roob doon ah kadib markii ay dareemeen roob la-aan qaybo ka mid a waddanka maraykanka waxaa ka taagan abaaro xooggan iyadoo ay yar yihiin roobabka taas oo keentay in mas-uuliyiin ka tirsan amiirikaanka ay ku dhawaaqaan in la tukado salaad roob doon ah xaakimka gobolka yoota ee dalka maraykanka ayaa ugu baaqay shacabka gobolka inay tukadaan salaad roob doon ah allahna ay ka baryaan inuu roobeeyo guddoomiyaha ayaa sheegay in xaalad dhibaato ay ka dhalatay roobyarida isagoo sheegay inay dadku allah baryaan si uu u roobeeyo sidoo kalena wuxuu ku baaqay in adeegsiga biyaha aada loo yareeyo arrintan ayaa muujinaysa dhaqan ay leeyihiin gaalada oo allah ku sheegay qur-aanka taas oo ah in marka ay dhibaatoodaan ay allah miciinsadaan marka uu dhibaatada ka dulqaadana ay allah wax la wadaajiyaan warkii subax oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa